عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة هadaakani baabu bayaani maa kii caddayntii baabkii weeye jaa-a ku soo arooree yimi ana alacmaala wa fii ana alacmaala acmaashu binniyati muctabaratu binniya acmaashu guud ahaanba in dee waxay noqonayso mid la ictibaarinayo la tirsanayo oo ansaxaysa binniyati niyo markaa uu ruuxu niyoodo iyo walxisbati xisbo ah waa dalabu thawaab ikhlaas iyo isagoo ilaahay daraad dambeysay jumladii inama alacmaalu biniyaatna waxay faa'iideynaysa horeynu u soo maray ee bal taas buu baabkeedii yahay marka wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala waa kalaamkiisii fadakhala fiihi ay fadakhala fiihi hada lkalaami hadalkaa hore oo ah ana alacmaala binniya waa alxisba waxaa soo gelaya aliimaanu iimaankii walwuduu'u weysadii wsalaatu salaadii wazakaatu zakadii walxaju xajkii wasawmu sowmkii iyo walaxkaamu axkaamtii kale sa mucaamalaadkii iyo waxyaalahaas ayaa soo wada gelaya waxa ay tahay xadiidkan inama alacmaalu binniyaat dee kolley waa xadiid weynba axaadiidtii usuusha ahayd ee ay ku wareegeysay axkaamtu ama qaybahoodii ama midharhkii ay yidhaaheenba axaadiidoo dhan axkaamtoo dhan baa isugu imanaysa buu kaga mid yahay imaam shaaficina waxaa lagaba soo naqliyaa inuu yihi wuxuu gelayay ilaa toddobaatan baab macnaa waaba kan sheekhu qeyb muhima inoo tiriyey oo niyadu meelaha ay gelayso ee la ictibaarinayo imo umuurahan uu tiriyey baa kaba mid ah iimaankii niyadii way gelaysaa oo bal matalan xaggay kaba gelaysaa haddii arrintu ay noqoto in iimaanka tasdiiq keliya laga dhigo tasdiiq mujarada uun lagaba dhigo oo bal matalan taas waxaa la arkaa inaanay madkhal niyadii kuba yeelan markaan soo marreen nidhi iimaanku wuxuu shamlisanayaa acmaashiiba acmaashiina iimaankiibay kaba mid tahay iyada bal marka caynkaas ah oo dee iimaankii camal yahay isaguba khalaas isagii dee niyadiibuu u baahanaya ina acmaashii oo dhan baa soo gelaysa ama camal qalbi ha noqoto camal lisaan haba noqoto camal jawaarix haba noqoto weysadiina way soo gelaysaa kolleyna wuxuu malaa usii taxdiidiyeyna weysadaba waxaa jira dawaa'if culimmada kaba mid ah oo weysadii ka dhigay inay cibaado wasiiladeed ay tahay ee maqsuud aanay ahayn salaadiibaa ujeeddadu ay tahay iyaday shardigeedii tahay iyaday wasiiladii tahay marka umuuruhu markay wasaa'il yihiinna inaanay niyo u baahnayn waa sida xanafiyada qowlkoodii awsaacina waa lagaba soo naqliyey oo cibaado mustaqila a ma ahay leeyihin waa wasiila cibaado kale marka iyadu niyo uma baahna sheekhu tan buu u tansiisiyo cibaadadii de haddii aan niyaba jirin oo sheekhu xubni shaksigu xubnihii un intuu maydhmaydha aanu ujeeddadaaba lahayn ajri uu helaya thawaab uu helaya iyo maqfiriyo kafaaro uu ku helayaa ma jirto kol haddii nusuus badan ee ku timi ajri iyo thawaab inuu kaba ratimayo la imaatinkeedii taasna qasad bay uba baahanto weysada way gelaysaa tayamumkoo lamidaba wuu gelayaabay dhahaane laakiin weysada unbay labadooda dee farqina uma dhexeeye xaggii salaadiina waa taas sakadiina waa tahay laakiin sakada suura iman karta ruuxu hadduu bixin waayo oo ninkii dee suldaankii uu ka qaado waa laga qaaday isagoo niyoonba sake way noqonaysay macnaha arrinkii dimadiisii sakadii beri bay kaga noqonayso way kaga dhacaysay bal matalan markaa taasna waxay dhahaan dee markay suuradaas tahay niyadan suldaanka qaa'im maqaama niyatihi oo imaka waa suuro isagoo niyen ay camalkiina uu dhacay dimadiisna ay beri ku noqotay waa saasoo haddii laga qaado isagoon isagii bixin suldaankii kaba qaaday isaga ka naa-iba meeshiisii galay oo bal matalan taasoo kale waxaa isagana uu sheekhu inoo sheegay raximahullahu tacaala xajkiina inuu gelayo xajkana kollay suura timaado dee daliil baa khaas yeelaya uun niyadii iyaday wax ahayd laga yaaba niyadaasi aanay socone waxaanu niyoonu meeshii kaba yimi waxay suuradaasi tahay xajka oo kale niyaba waa tan gasho ruux ruux kale ka xaji karo ruuxii macduubka ahaa laakiin maxaa la shardiyaa ruuxan dee cid kale ka xajayaa sida xadiidkii xuja dee can nafsik uma xuja can shubruma oo kale in uu horta isagu iska sii xajay mid hadday dhacdo ruuxu isagoon iskaba xajin uu niyoodo ruux inuu kaba xajo niyadii way taas ixraamkii waa guntamay laakiin yansarif ilaa xaji xajkiisii buu noqonayaa kan lama tirinayo uu niyooday xajkiisii buu noqonaya kaasna dee daliilkaa kaleen sheegnay ayaa suuradaa soo reebayo niyadii iyo wixii uu niyooday imika muu helin wax kalaabay noqotay marka umuuraha kolkol ay wax laga soo reebaya waa adilo khaasoo kuba timi ee dee niyadii waa taa asal walxaju waa sowmu soomkii soomku isagoo dee kollay tarkiba ah laakiin haddana waa kan ajri iyo thawaabna laho isagiina niyadiibuu u baahan yahay waa camalan acmaashii kaba mida iyo walaxkaamu axkaamtii axkaamtii waxaa kaba mida mubaayacaadkii waxyaalihii la iibinayo oo kale iibsigii ankixadii iyo waxyaalahaas iyaguba haddii aan qasad jirin thamar ma yeesho ama wax kama dhashaan oo ruuxu haddii carabkiisa uun isagoon uba jeedin sabqulisaan ha noqoto iyo waxaanu uba jeedin uu dalaaq ku dhawaaqo ama beec uu ku dhawaaqo ama waxyaalo waxba kamay rati mahayn marka iyadiiba niyay u baahan yihin waxyaalaha caynkaasa en marka hore asalkood baab cibaadaad ahayna mucaamalaad baabkeeda iyadna niyadii way gelaysaa oo wixii lisaan ku bal matalan uba sabqay oo kale carabku kagaba dhacay wax lagama soo qaado waayo qasad iyo niyaan jirin marka axkaamtiina oo kuwaasi ay kaba mid yihiinna iyadna way gelaysaaba lama dee wixii baab tarki ah wax laga tegaya uun kollay dee arrintuna ay ahayd tarkiga maxdigaa iyada taasoo kale waxay yidhi halkan dee niyadii shardi ma noqonayso oo imanka ruuxii waxyaalihii lagaba nahiyey ka tagoodaasi niya hadday jirta iyo qasad uu u qastay oo uu niyeysayay ilaahay daraaddii waxaan uga tag ajri iyo thawaab buu ka helayaa laakiin haddaanay niyadaasiba jirina uu kaba tago oo kale dee nin wixii ka tegay buu noqonaya ajriba yaan u xasilinbe laakiin ficilkii ma samayno wixii waa kaba tegay marka ka tagga naftiisa wixii turug baabkeed ah ee de aan taasoo kale ah xagga marka la eego in ajriga xusuulkiisii iyo qasadkii waa ka rartimayaaye laakiin ka tagga nafteeda waxa weeye dee waa u xasilaya un wixii ruux ka tegay buu noqonaya haddaan niyadii aanay meesho iman waxaa iyadna jirta waxyaalahan dee se isaalatu najaas oo kale iyadna baab turug ay kuba tiriyaan ruux hadduu maradiisii jirhkiisii najaas kaba maydhayo isagoo niyadaasi aanay jirin uu suuriyo wixii uu tirtirmo waa maqsuudkii marka iyadana isaalatu najaasa iyo niyo maaha shardi uma aha uma baahna oo bal markaa iyadna kolley waa baab turug bay gelaysaaye bal waxa weeye in acmaasha kala duwan bay niyadii gelaysaa waa shay muhima oo weynba weeye wasawmu walaxkaam bal waxaa kaloo dee yidhaahaan waxyaalihii camal qalbiga sida khashyada ilaahay iyo maxabada iyo tacdiimkiisa iyo waxyaalahaasi niyo la-aanba ma dhacayaan oo ma suurto gasho umuuraha caynkaasi dee niyo uma baahno sidooda kale waxyaalaha niyada loo ay u baahato waa waxyaalo bal matalan dee niyada ayaa la yidhaha waxay kaba mid ah inay cibaadaadkana way kala socdaan faradkii iyo nadbigii oo kale wixii daaca iyo wixii aan daaco ahayn ee caadadiina way kalaba socdaa camalkii ilaahay daraaddii loolaba imanayo kii wax kale loolaba imanayana waa ta niyada inta kala socda waxyaalaha ula timaado ama maxabada ilaahay iyo tacdiimkiisi iyo khashyadiisi iyo umuurahaasi waa umuuro marka horeba dee saa inay u dhacaan mooyaane aan cid kalena loola niyoon waxyaalo kalena aw shabahayaana aanay jirinoo taasna nafteeda niyo uma baahata idhaahaanoo waayo waxaan dee u baahan ama camalkii ilaahay daraaddii loola imanayo keyrkii in lagu kala sooco ama cibaadaadka maraatibtiisii lagu kala sooco ama wixii caado ahaa iyo daacadiiyo cibaadadii lagu kala sooco umuuraha caynkaasa ayaa kuwa adugbala ay niyadu gelayso dee abwaabtuna markaa way badnaanaysaa waqaala lahu tacaala ilaahay wuxuu uhi qul waxaad tidhaahaa kullun ay kullun mina wa minkum dee kolley waa siyaaqii aayaadke oo mid kastoo dee annaga iyo idinkuba yacmalu waa camal falaya calaa shaakilatihi sheekhu muxuu ku fasiray wa calaa niyati waa ujeedadiisii iyo qasadkiisi iyo niyadii ayuu kuba camal falaya dee ilaah baana og dee waxa weeyaan ka isagu dariiqa toosan kuba taagan oo aayadda inteedii dambeysay kuba khatimmaysay marka calaa niyatihina a'imadii salafka qolooyinkaba mid ah ayaa tafsiirkooda kani ahayd barhkoodna dariiqadiisa ay ku fasireen barhkood bal waxa weeyaan diin ahaan bay kuba fasireen waana alfaada iskuba dhowdhowe mid kastoo inaga inaga midi waa camal falayaayo calaa shaakilati wa calaa niyati ama caliyo dee qasadkiisii taa iyo dariiqadiisii isaga ayuu kuba camal falaya dee ilaahayna ka og weeye ruuxa isagu hanuunsan iyo ka hallowsana rabbi waana dee mid kastana jazihiisii waa la kulmi doonaa marka calaa niyatihi waa tafsiir calaa shaakilatihi sheekhuna intan uu soo qaatay wey wanafaqatu rajuli ninka nafaqadiisa calaa ahlihi ehelkiisa korkii ama ehelkiisa uu nafaqeeyo masruufkii uu masruufaye dee uu siinayo wixii nafaqadooda ahaa qoyskiisii sawjadii iyo awlaaddii iyo yaxtasibuhaa xaal uu ajri iyo thawaab ku doonayo oo niyadaasi ay ku jirto dalabu thawaab iyo waajibkan gudo ilaahay aada ugu dhowaatid ajri ha kuguba siiyo sadaqatun sadaqa weeye lafti xadiidoo inoo dambeeyo weeye marar kalena uu soo celin doonaa abwaabtiisii uu munaasibka ayd kitaabu nafaqaadiyo laakiin wuu inoo iman doonaa ee waa halkii uu lahaa maa jaa ana alacmaala binniyati walxisba lafdigii uu xadiidku kuba sugnaa weeye ixtisaabkuna waa dee ilaah daraaddii oo wax loolaba yimaado iyo ajri iyo thawaabdoonu ruuxuu laba yimaado xadiidku wuu inoo dambeeyaayo dee xadiitaan buu inoogu soo socdaa waqaala waxaanu yihi rasuulka ilaahay walaakin jihaadu waniya niyadiibuu tirinaya umarihii kuba soo arooray fatxu makay ahayd oo dee waana kaa rasuulka ilahay laa hijrata bacda alfatx fatxu maka dabadeed hijra ma jirtee laakiin maxaa jira oo ajrigii lagu xasilinaya jihaadkii iyo niyadii khayrka la niyeynaya iyo taas baa lagu helayaa ajrigii iyo thawaabkii iyo bal taas lagu gaadhayaa iyadna waa xadiid inoo dambeeya ee wuxuu usoo qaatay cibaaradan ahwaniya xadaثna cabdالlahi bn mslmta qaal akhbarana malik can yaxya bni saciidi can mxamed bni ibrahima can calqamata bni waqaasin can cumara ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyh wasalam qaala anahu qaal waa xadiidkii uu inoogu soo bilaabay kitaabka waa tii aan soo sheegnayna toddoba goor buu soo celceliyaa markaa iyo lix kale waa markii labaad uu inoo keeno jumlo halkaa kaba dhacsanayd oo riwaayada aan halkaa hore kuba sugnayna imika oo waxa weeyaan xagga hijrada iyo waatanoo halkan wuu inooguba dhan yahay xadiidkii shan meeloodoo dambena way dambeeyaan marka dee umuurihii niyadu usoo qaatay kolley kol hadduu inagu dhow yahayna imika laqba uun mooye wax kaloon u baahannahay maba jirto xagga sanadkana dee waa rijaashiya laakiin tan caawayar odhanayaan waxa weeye imaam maalik hadduu yaxya ibnu saciid uu idlaaqo ama imaam maalik yaxya ibnu saciidka wax ka warinaya waa yaxya ibnu saciid alansaari imaam maalik si guud waayo caawana yaxyo kaloo la idlaaqaya ay noo soo socota casharka caawan kuba arki doono dee yaxyayaal dhowriina kitaabka way ku sugan yihiinoo iyagoon mansuuba iyo iyagoon mansuub ahaynba kitaabka yimaada dee bal daabidna kolley waan yar sheegi doonaan ku yar kala soocno ama waa khaasatan waa ruwaadda ama sheekhyada uun baan yar tilmaami doonaaye bal horta waxaan leenahay malik ibnu anas yaxya ibnu saciidkan sheekhiisa waa yaxya ibnu saciid alansaari weeye kaas ninka caalimka ah ee xadiidkana ninkii uu xaggiisa kaba faafay ahaa raggani waa raggii markaa yaxye iyo inta ka dambaysaana xadiidka laba gooni noqday wuxuu yihi markaa cumar ibn اkhadaab ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam qaala alacmaalu bniya kolley alfaadiya xadiidka mid kamida weeye inama alacmaalu biniyata isaguna acmaashu waxaabay dee guud ahaan ku xidhan tahay oo iyadii camalkiiba la ictiraarinaya mid la tirsanaya uu noqonaya dee waxa weeyaan oo shardigiisii awaaba niyo la niyoodo walikulli mri'in maa nawa ruux kastaana waxa u sugnaaday wixii uu niyoodo waa jumlo labaadoo dee xadiidkaynoo laba socota culimmadna waxay yidhahaan taa hore hadday ahayd acmaashu ictibaarteedu inay niyada tahay jumladan labaad macno kale inoo faa'iideynaysaayoo ah shaksigu waxaan kolba uu helaya waa wixii uu niyooday oo shaksiga wixii u xasilayay ayaa noqonaya kolba wixii uu niyooday faman kaanat hijratu ila allahi wa rasuulih fa hijratu ila allahi wa rasuulih wamankan intaasi markii hore inoogumay sugnayn waa riwaayadii hore ee khaasatan bukhaari inoo horreysiiyey waana riwaayadii xumaydi uu dee kuba bilaabay sheekhiisu uu xumaydi ahaa markaasoo fa hijratu ila llahi warasuulih waman kanat hijratu lidunya yusiibuha aw imra'atin yatasawajha fa hijratu ilaa maa hajara ilayh sharxiisu xadiidka waa inagu dhowaa waan sii soconaya xadaثna xajaaj bnu minhali qaala xadaثna shucbatu qaala akhbaranii cadiy bnu haabiti qaala samictu cabdالlahi bna yaziida can abi mascuudi can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam qaala anahu qaal bal sanadka xajaaj wakhti kale nin kaleo xajaaj ibnu maxamed la yidhaaho isaguna shucbo ka wariyaa jirta oo kitaabka isaguna kuba sugan ee laakiin midna waa dee sheekha bukhaari ka kale laakiin sheekh kuma aho waa dee waxyaalahan kuma kala farqin doonee haynoo dambeeye shucub maanta wuxuu ka warinaya nin cadiyo haabita la yidhaaho waana nin ansaara weeye kole waana nin hiqa kutubta lixdaana raggoodaba ka mid weeye waana in taabici isagu oo dee cidda sheekhiisuba waaba saxaabi laakiin waa taabiciintii yaryarayd walow dabaqa kasii dambayso zuhri iyo qataade iyo ragga aan soo araaragnay ayay isla dabaqa yihiin oo waa taabiciintii xataa kuwoodii dhexwaad adigu waa qolooyinkii yaryaraa walow qola kasii dambayso cabdullaahi bnu yaziid waa saxaabi abuu mascuudna waa saxaabi marka xadiidka waxaa inoogu wada sugan laba saxaabi oo iyow kala warinaya labaduba ansaar weeyaane cabdullaahi bnu yaziid iyo abuu mascuud abu mascuud kaasna abu mascuud ilbadri baa la yidhaha ibnu mascuud iyo abu mascuud kani waa kunyo kaasna dee waa ibnu mascuud kana waa abu mascuud oo cuqbat bnu camrin baa la yidhaha albadri bal markaa saxaabigaas baa wuxuu ka warinaya can inabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala anahu qaal idaa anfaqa hadduu nafaqeeyo alrajulu ninku calaa ahlihi ehelkiisi wuu masruufay waana wixii lagu lahaaba ee waajibka isaga ku ahaa tii buu bixiyey yaxtasibuhaa waa qeyd halkan xaal uu yahay mid ajri ku doonaya ilaahaad ugu dhowaatid leh waajibkan ku saaran aada gudatid uu leeyahay fa huwa lahu sadaqa fa huwa infaaqaasi lahu rajulkaas ama shaksiga sadaqatun sadaquuyo ajri iyo thawaab sadaqo ayuu ka helaya macnaha sadaqa cad ma aha un ee laakiin waa ajrigii iyo thawaabkii uu sadaqo laga helayey ayuu helaya oo haddii arrintani sadaqa maxdiya noqonayso dee qolooyinkii zaka ama sadaqada ay xaaraamta kaba ahayd may qaateen saa dee dumarkii hashimiyaadka hadday zawjo yihiin oo kaleba macnuwa sadaqo ajrigeed ayay taasi yeelanaysaayo ajrigii sadaqa looga qori lahaa waxtaa cid kale ku sadaqaysay ayaa halkan hadda isaga xadligu ugu sugan yahay waajib saaranna ah bal isaga dani ay uguba jirto dee iyaga maslaxadoodii wixii uu ku intifaacayeene iyagu ay bal maalan dhaqaala u ahaa isagii bay soo gaadhayaan oo isagiibaa kuba intifaacaye ajrigaas ayaa isagii loogaba qoraya alxadiid kole insha allahu tacaala uu soo celcelin doonaa waa inoo iman doonaaye xadiidka ta lafdiga manduuqiisa inoogu sugan siduu imaamka qurdubi yidhaaho wuxuu yahay ajrigu marka la eego xagga infaaqa eeg waa bixintan wax la bixinaye ehelkii iyo caruurtii iyo laba siinaya zawjadii iyo ama dee si kaleba loo bixinayo cid kale wax lagu bixinayo marka qasdulqurba ixtisaabkiibaa taase ad ilaahay ajri kaga dooniyo aada ugu dhowaatid marka niyadaasi ay jirto ajri iyo thawaab buu ruuxu kaba helayaa taasba weeye haddii laakiin niyadaasi aanay jirin ixtisaab aanay jirin kolley laba arrimood baan yar kala qaadi karnaa waa bixiyey wixii wuxuu siiyey dee zawjadiisii nafaqada ku lahayd iyo awlaadiisii nafaqadoodu waajibka ku ahaa niyada iyo ixtisaabkaasi ma jiro dee ajrigii sadaqanimo horta ma jirayo laakiin maxaa jirta waajibkii dee saarnaayee ahayd dadkan inuu nafaqeeyo dimadiisii uu ka beri noqonaysa uu kaba dhacaya ama sadaqo kale hadday tahay infaaq kale hadday tahay oo uu dee niyola-aantaa kuba bixiyo iyada dimadiisina dee ina wax saaranimay jirine ajrigii ma helayo tan haddii aanu ajrigii helin laakiin waajibkii nin gutay oo dimadiisa ay beri noqotay ayuu noqonayaa oo wixii waa ka dhacayaa looma qabanayo oo lama odhanayo wax adiga kuu tirsan maaha waa lagugu leeyo nin infaaqii ka tegay markaa laakiin ajrigii iyo wixii dee qurbadii iyo thawaabkii uu heli lahaa ayaan tan jirahayn sababto nafaqadii way dhacaysaa way dhacaysaa laakiin ajrigi ma jirayo ama jaanibka kale dee kole daan ajri jirin wax saaradna may jirine ajrigii waa kaa waayo wixiina way bixeen bay noqon tan laakiin muhimku waxa weya wixii saarnaabaa ka dhacayo dimadiisi beri bay kaba noqon bal taasi iyadu waxa weeye nafaqadu ama waajib haba noqoto ama mubaax haba noqotee dalabu lqurba iyo niyada ixtisaab markay jirto ajri ayay noqon thawaab buu kaba heli iyo sadaqo laakiin haddii aan niyadii qurba aanay jirin dee ajri kama helaye arinka jiraya un wata inay ruuxa wixii saarnaaye waajibha dimadiisi kaga beri noqonayso deacmana wax lagu leeyahay ma noqonayo kol haddaanu ajri lahayn la yidhaaho maye kamuu dhicino wax loo qabanayo adduunya haddii aan looba qabsan aakhiro loo qabanayo maaha dimadiisi beri bay noqotay laakiin ajri baanu helahayn iyo khayr halkan iyo thawaab uu kaba helo id anfaqa rajulu calaa ahli yaxtasibuha fahuwa lahu sadaqa sadaqadna waxaan leyna waa sadaqa macnaheed hawaabkeed iyo ajrigeed bay leedahay xadaana alxakamu bnu naaficin qaala akhbaranaa shucaybun can الzuhriyi qaala anahu qaala kale meelahaasoo kale anahu ay aqriyaan laakiin maqan baa jirteen xadaanii caamir bnu sacdi can sacdi bni abi waqaasin anahu ahbarahu ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam qaala wuxuu yihi bal xadiidka kolley xakam ibnu naafic kolla abulyamaan buu inoo soo dhiganayaa kolla waa magaciisii waana nin keliya waa tii xataa bilowyadii ilaa badulwaxyiba uu ninku inalaba socdo isaga iyo shucayb ibnu abi xamse oo ah asbaadii iyo kibaartii asxaabtii zuhri camir ibnu sacdna waa camir ibnu sacd ibnu abi waqaas kolley dhowr nin baana ruwaadda kaba midoo ilmo sacaada kitaabkan waaba kan caamir noogaba sugan kolley nin horena waan soo aragnaan filaya ee camir ibnu sacd bn abi waqaas oo taabici dhexa aabihii buu kaba warinaya wuxuu yihi markaa ana rasuula اllahi salى اllahu alيyh wasalam qaala inaka adigu sacad buu la hadlayaa lan tunfiqa ma bixinaysid nafaqata nafaqo waa cid kastaba haba siiyo xataa qoyskiisiiba tabtaqii xaal aad kuba dalbayso bihaa nafaqada wajallaahi ilaahay wejigii ilaahay aada ugu dhowaatid aada leediyo ajrigiiyo thawaabkii ilaa ood nafaqo la baxdo niyadii ay jirto dee niyadii khayrka waa xisbadii ay jirto waatan tabtaqi biha wajallaahi bacnaha tadlubu bih maa cind allahi min athawaab weeye imika halkani wixii ilaa agtiisa kuba sugnaayo thawaabay ilaahay aada ugu dhowaatid baad leedahay ujirta caleyha waa laga ajri siinaya ajri iyo thawaabaad kaba helaysaa xataa maa kii tajcalu aada yeelayso kolley maad waa mawsuulo caydkina wuu xadfanaanaya dhibna ma jirto maa tajcalu baa asal ku yahay waxaad yeelayso fii fii imra'atika haweeneydaada afkeeda waxaad yeelayso macnaha luqmad cunta haddaad qaadood haweeneydaada afka u geliso niyadaasna ay jirto ibtiqaa maa cinda allahi subxaanahu watacaala ajri iyo thawaabaad ka hela xataa xaaladan dee qaaliban ka dheer ruuxu inuu waqtigaa niyo uu soo xaadirsado in ajri laguba doono ka dheero dee marka uu afka wuxuu gelinayo waxaa laga yaabaa waqti uu la ciyaarayaba inay tahay mulaacabo ay tahay shayga xadigii nafsna uu kuba jiro bal jaanib shahwana dhici kartay inuu jirto mulaacabo iyo taasa hadday niyadii gasho shaygiibay khayr ka dhigaysaa wey waa niyada ajridoonka iyo thawaabkaasi uu galo oo waqti kaba dheero dee waxaa tan kaba sii ah xadiidkiisna saxiixa muslim kuba sugnaa wa fii budci axadikum sadaqa tegidan uu haweenaydiisii u tegaya uu jimaacayo fii budc ajr sadaqa laydinkaba qoraya markay yidhaaheen la yaabeen asxaabtii qariibsadeenoo axadka annaga nagama dhima isagoo shahwadiisii gudanaya iyo naftiisu waxay doonaysaa laga ajri siinaya muxuu yihi rasuulka ilahi bal ka warrama hadduu xaaraam ula doonto sow dembi ma saarnaadeen oo sow dembi iyo dee zinay noqoleed sooma halkaa kumuu dambaabeen dee hadduu xalaal meela dhigana ha ajri buu noqonaya bal muhimku haddaba niyadaas ayaa maxay dee waa niyada fawaa-ideeda shay mubaaxa ayay waxay u bedelaysaa daaco waa niyadii taas oo dee cibaadaadkana waa taan sheegina way kala soocdaa daacadii iyo wixii aan daaco ahayn bay kala socdeen laakiin shaygii mubaaxa ahaa ayaa waxay niyadu haddii uu ruuxu la yimaado ay u bedeshaa shay khayra daaca oo lagaba ajrisiiyo tanbaa kaba mida bal taasba weeye kollayna waa niyada iyo ahamiyadeeda iyo qiimaheeda iyo bal say dee shay marka hore weliba la fiila meelkaa dee la tasawurayo inuu aada ugaba dheeryahay cibaado iyo daaco shaksiga xadligiisii baa ku sugan noocan baaba dee mulaacaba iyo waxyaalaaba jirta haddii niyo ay raacdo ajri uu kaba rogayo wixii luqmad ka weynaa bal maalan aan xadligana aanu kuba sugnayn niyana ay la socoto dee ajriga lagaba helaya kolley tan waa min baabi awla ayuu noqonaya xadiidku kolley inbuu ka soo qaaday sheekhu raximah اllahu tacaala xadiidkan waana xadiid inoo soo noqnoqon doono oo soo celcelin doono meelo badan boo kitaabka uu ku soo noqnoqon doonaa aad buu u ikhtisaariyey waa xadiidkii dheeraa ee rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh sacad u xanuunsanaya waqtigii xajatulwadaac uu soo booqday ee uu ku yidhi markaa sacadna miyaa halkan laygu reebayaa iyo taas xoolihiisana uu weydiyu yihi waan xoolo badan baan leeyahay inan keliyun baana joogta dad badan buu markii dambe dhalo raggani kaba mid yahay ee bal markaa ma la baxaayo rasuulka ilaahay ugu dambeyn thuluth uu ogolaaday laakiin uu ishaaray inaanu xanuunkan kuba dhimanayno la arkaa in cumrigaaguba dheeraado dadna ay kugu intifaacaan dadee waqtigaas dhowr iyo afartan sanadood danbuu kaba dambeeyey bal markaa waa xadiidkii taasna maxay inoo faa'iideynaysaa kolley muqadimaadkiina waan soo sheegnay sheekhuna kitaabka way iskagaba badnaan doontaaye xadiidkii oo in ka mida lasoo qaato kol haddii ay intaasi marka la eego iyo intii kale laga tegay aanay xagga isku xidhnayn macno ahaan oo intana macnaheedu waa dhanye gaar baa loo fahmayaa tii kalena wax qalaloo ku imanaya ma jirto waa ikhtisaar xadiidee kolley taasna aqoon bay u baahanaysa ee macrifo ruux garanaya bal wux hadalladu say u wada socdaan iyo say isugu xidhan yihiin iyo si aan dee hadal laysku xidhan loo kala goyn bal taasi inay badnaanto dee kitaabkana kol hadduu kitaab uu ah kitaab fiqi ahaan siduu kitaab xadiid u yahay axaadiidii kala dunayd ee uu warinayana axkaamtii kuba sugnayd uu laba soo baxayo taasi waxay keentay ikhtisaarkaasi inu kuba bato baltana ka mid weeye waayo waa xadiid dheer intanuu inoogaba soo qaaday kitaabkana isagoo koobkooban iyo isagoo dhanna inooguma dambeeya haddii aan la yidhaaho balbaabkii niyada taas baan kagaba baxaynay wuxuu yihi markaa musanifku raximah llahu tacaala baabu qowli nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay qowlkiisi waa baabkii inoogu dambeeyey kitaabuliimaan ee uu yihi addiinu annasiixatu lilaahi walirasuulihi waliaimati lmuslimiina wa caamatihim wuxuu baabaysan yahay rasuulka ilaahay qowlkiisii uu yihi diintuba waa nasiixo macnaa diintii oo dhan wuxuu kaba dhigay inay nasiixo tahay taas buu kaba dhigay yay u tahayna waayo xadiidka dee qulnaa liman baa halkan la socotaye rasuulkii ilaahay yaa rasuulla markii lagu yihi lilaahi ilaahay bay nasiixo u tahay iyo walirasuuli rasuulkiisa iyo waliaimati lmuslimiina muslimiinta dadka madaxdooda iyo imaamyadooda iyo wacaamatihim wixii aan aimada ahayd markaan macnaha kuba fasirno bal xadiidkani imika bukhaari lama odhanayo bukhaari baa soo saaray waa yidhi sababto baab buu tarjamo ka dhigtay waa baabkiibuu la socdaa waa tarjamadii baabka sanadkiisii ma sheegin balin waa kanoo xadiidkii waa xadiidee markaa marka la eega isagu aan meel kale uu ku soo arooriyo kitaabka ka midina ma jirto dib umu soo aroorin isagoo musnada kolleyna shardigiisii marka la eega kitaabka ma gaadhsiisna laakiin waa xadiidka saxiixo ee muslimba uu soo saaray aymo kalena ay soo saareen bal kolley malaa yar ikhtilaaf sanadka jira iyo waxyaale ayuugaba tegay laakiin waxaaba jirta xadiidkan kolley ninkan abu saalix ka sii warinaya suhayl ibn abi saalix oo kaleo muslim dee bukhaari rijaashiisa ka mid a muslim waa xujaystaa kitaabkiisana nuskhada uu abihi kaba warinaya can abi hureyra uu soo saaray inteedii badnaydba laakiin bukhaari isagu dee dadka uu xujaystay kitaabkiisana inoo waxba kama soo saarino kolley meela waxyaalaha keenay sidee waa xadiidkii a garanaysaane harbacoonka iyo intii kaba sarraysayba imaamnawina kutubtiisa uu kusoo wada arooriyo muslimna uu sooba saaray xagga marka laega addiinu annasiixana bal waxaabay barhkood kaba dhigaan sida qowlkii rasuulka ilaahi alxaju carafa taasoo kale oo xajku waa carafo macnuu laba yidhaaho diinta inteeda badan waa mucdamu diin waa nasiixo nasiixada ee caamka ah ee ilaahay subxaana wa tacaala iyo kutubtiisa iyo rasushii iyo bal aimadii muslimiinta inteeda badan ba ah ama dee marka macnaha laba e rasuulihi la yidhaaho iyo aimadu siday kuba sharxeen inagoon mucdanba kaba dhigin diintuba gebigeedu waaba nasiixo waa diintuba si ay tahayba waxa ay tahayba nasiixo xadiidku markaa kolley bukhaariyaanu sooba saarin tarjamo baabeed hakaba ama baabun cinwaankiisa ku soo arooriyo bal waxa weeye laakiin soo aroorintan uu soo arooriyiyo jasmintani waa xadiidku dee inuu xoog leeyo salaaxiyo ama uu xujiyo usuubada ayay taasba tilmaamaysaaye bal waxay tahay waa xadiid aimadu ay kuba tiriyeen axaadiidta dee usuusha iyo kuliyaadka barhkoodna afar xadiid oo ay yidhaahaanba waa waxay axkaamtuba guud ahaan ku wareegaysa ayay kaba dhigaan bal imaam nawowi raximah llahu tacaala waxa uu yidhaha mee keligii ayaabuu noqonayaa diinta qaradkeedii oo dhanba isagaaba soo koobanaya lafdiga nasiixana waxaabay culimmadu yidhaahaan luqada carbeed marka la eego lafdi dee intuu kelimo mufrada yahay macnaha lafdigani leeyahay ee aada iyo aad u waasica lafdi kula midi maba jirto luqada carbeed allahuma kelimada alfalaax oo kale iyo ayaabay soo qaadaane waa xagga marka la eega macnaha ballaadhan ee uu leeyahay lafdigan oo kale oo nasiixa bal haddaba diintuba waa nasiixo laysu nasiixeeyo koleyna dee waxaan filayaa sharaxiisay badan ba aragteeno waa ka arbacuunkaba kuba sugnaa kutubtii kaleba kuba sugnayd nasiixadu ilaahay subxaanah watacaala u dee nasiixo uba noqonayo dee waa rumayntii laba rumaynayey isaga la caabudaya keligii cibaadada loo khaalis yeelayay lagu sifaynayo wixii u ehel ahaa dee lagana nasahayo waxala wixii aanu laayiq ahayn oo dhan daahir iyo baadinba loo khuduucayay dee bal waxa weeyaan wixii isaga dee bal matalan jeclaashihiisii iyo bal matalan wixii uu nacaya nicitaankeedi bal umuurahaasoo dhami way soo gelayaanba rasuulka ilaahay salawaat kitaabkana markay noqoto ee marka la eega rumayntii iyo barashadiisii iyo baritaankiisii iyo bal matalan xuduudiisii oo la ilaaliyay camalfalkii laguba camalfalaya umuurahaas baaba nasiixadii noqon rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu calayhi rumayntii laba rumaynayey raacitaankii la raacayay tacdiimuhu wa nusruhu ama nasruhu xayan wamayitan oo kale sunnihiisa la noolaynayo de ay kaba midtay taan hayno hadday barasho tahay iyo hadday baritaan tahay iyo kudayasho aqwaashiisii iyo afcaashiisiiba laguma daydiyo jacaylkiisiiy umuuraha kala duwan ayaa nasiixadii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh sooba gelaysa xagga aimada muslimiintana aimadii madaxdii waa laguba fasiray madaxdii haddii laguba fasirana bal waxa weeyaan iyagoo lagu kaalmeeyo xilkan weynay qaadeen oo kale taas looguba kaalmeeyo in iyagii oo haddii kafle iyo waxyaalahaasi ku timide la baraarujiyo kelimadii dadkii muslimiinta ahayd oo bal la ururiyo oo si khilaaf iyo muran iyo waxyaalahaasi aanay u iman iyo infiraar iyo bal taas jamculkelimati bal matalan taas calayhim waxa weeyaan wixii dee bal nasiixadii loo nasiixaynayay iyadoonay tacyiir ahayn iyadoo meelo dee wax fito keena ahayn ba umuurahaasoo dhan baa soo gelaya haddii aimadii ijtihaadka laguma fasirana ee iyagana raacitaankoodii iyo aqwaashooda aqbalkoodii dee wixii bal matalan aan daliil khilaafsanayn iyo bal matalan taas umuurihii kale kuba tacalluqsanaa xurmayntoodii iyo taas bay noqonba camada muslimiintuna waxaabay noqon shafaqadii loo naxariisanayay iyo wixii iyaga wax u taraya oo loo saciyo wixii dhib iyaga oo dee baritaankoodu kaamday wixii dhibkeeni oo dhan lagaba daaficay bal waa xadiid adigu macnihiisu shaamil yahay wa qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisii ayuu baabkiisiiyay idaa nasaxuu lilahi warasuulih macnaha naseexadii buu wadaa hadday ilahay rasuulkiisa u naseexeeya xadaثna msdd qal xadaثna yaحyى can ismaaciil qal xadaثanii qays bn abi xaazimi can jariil bni cabdالlahi qaala anahu qaala baayactu rasuula اllahi slى اllahu عalيه waslm calى iqaami الsalaati bal xagga sanadka musaded hore inuu soo maray yaxya aanu wax raacin aabihii ma sheegin nisbe ma sheegin ayaa halkan inoo taale bal waa ti aan lahayn yaxya labaad baa inoo soo socdee imaam maalik hadduu yaxye idlaaqadan yidhi ama yaxya ibnu saciid yidhah waa yaxya ibnu saciid alansaari musaded marka ay noqoto iyo moxamed ibnulmuhane iyo raglih oo raggan dee sheekhyadan bukhaari iyo bal dabaqadaasana yaxyahay idlaaqaan waa yaxya ibnu saciid alqataan weeye marka musaded yaxyuhu idlaaqaya waa yaxya ibnu saciid alqataan kolley yaxya iyaal kalena waa inoo dambeeyaayo mararkooda aan sheegayno waxba imaka halkan kuma soo ururinayno yaxyahani kolley yaxya ibnu saciid abu xayaan waaba inoo horeysay oo yaxya ibnu saciid ibnu xayaan waxaa filaya casharkii xalay inooguba jiray waana ninka abu zurcata ibnu camr ibnu jariir kaba warinaya ninkaasoo kale yaxyaha hadduu abu zurca ninka yaxyaha ka warinaya isagu abu xayaankii aynu soo marray xalayto ayuu noqonayaa bal yaxyahani waa qadaan ismaaciilkan iyo ismaaciil ibnu abi khaalid baa la yidhah waa taabici qays ibnu abi xaasimna waa taabici markaa laba taabici ayaa israacay labada horena ama yaxya alqadaanna waa atbaacu taabiciintii waxaana halkan xaafid ibnu xajar uu dee sharaxa kuba sugan wuxuu yihi qays iyo ismaaciil iyo jariir intoodaba mid kasta abu cabdilaahina waa la yidhaa reer bajiilana dhammaan weeye waa isla wada reer dhammaantoodna waa reer kuufe laakiin waxaan leenahay ismaaciil ibn abi khaalid reer bajiiraha sax weeye waa reer axmase laakiin waa mawaalidii isagu oo reerka kamuu dhalan labada kalea reerka kaba dhashae xaafidna tan buu idlaaqo dee isagaaba taqriibkiisa ku yidhaha mawlaahum buu kaba cabiraaye bal waa niman e ta kale yar odhanaya waxa ismaaciil ibn abi khaalid waa taabici baan nidhi ismaaciilkan qays had iyo goor kaba warinaya ana waa ninkaasun ismaaciil ibn abi khaalid alaxmasi mawlaahum qays ibn abi xaasimkani waa taabici weyn waxaana jirta culimmadu markay taabiciinta noqoto dee inay waa la kala waawenyi nin dadkii waaweynaaye saxaabada rasuulka ilaahay waqtigiisiiba intuu joogay abubakar iyo intii ka dambeysayba la wada kulmay iyo nin laga yaabaa siddeetan sano dabadood midharhkii ugu dambeeyey sii noolaa saa anas iyo bal maalan la kulmay walow magaca taabiciina ay ay markaa ka wada dhaxayso laakiin haddana maraatib aada u kala fog bay yeelanayaan oo dabaqaad ah marka culimmada qaarkoodna saa xaakim iyo shan iyo toban dabaqay ka dhigaan waxay ka dhaqaaqaanuun dee dadkii say u kala waaweynaayeen waayo markaasna barhkood sheekhyadooduba saxaabun bay noqonayaan badhna waxaa la arkaa sheekhyadooduba waa taabiciin kala uun arag haba lahaadeena markaa isku mid ma noqonayo markaasaa maxaa jirta dabaqada koowaad waxay ka dhigaan waa intan uga jeedee dabaqada koowaad waxay ka dhigaan tobankii jannada loogu bishaareeyeyba dadkii soo wada gaadhay la wada kulmay tobankii jannada loogu bishaareeyeyba dadkii soo wada gaadhay la wada kulmay xaakim abu cabdilaahi dhowr waxoogaa buu tiriyaa laakiin midna culimmadu dee rag baa ka maqanuun ee ninkanka qays ibn abi xaasim aynu hayno ninkaasi waa keligii markaa waa dabaqada waa keligii cid labaad oon ku dari karnaa ma jirto ragga kale wuxuunbaa kaba dhidmanaya waa ninkan bay idhaahaanba tobankiiba waa la wada kulmay waayo nin waqtiga abihiina waa saxaabi waqtigii rasuulka ilaahina nin weyn buu ahaa waa ninka abubakarba soo gaadhay abubakar la kulmay waqtigiisiiba yimi marka waxaan leenahay dabaqada koobaad markay taabiciin noqoto oo aqolooyinkaa tobankiiba la wada kulmee ka wada wariyey waa ninkan keliya qays ibn abi xaasim nin labaad ma jiro bal miisadaasuu leeyahay oo kale suydi baa wuxuu lahaa wtaabicuuna dabaqaat cashara min bacdi khamsati awaluhum du lcashara markaasuu yidhaha wadaaka qaysun maa lahu nadiiru ninkanuu sheegaya wadaaka qaysun maa lahu nadiiru wacudda cinda xaakimin kaiiru ama xaakim dad badan buu tiriya laakiin dhammaanba waxbaa ka dhinaanaya ninkan mooye bal ninkan sidaasaan ku ogaana qays ibn abi xaasim jariir bn cabdilaahi baa wuxuu ihi qaala baayactu waan la mubaayacooday rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay calaa iqaami salaati mubaayacadii waa beyco iyo cahdi lala galo rasuulka ilaahina asxaabtiisa beecooyin kala duwan buu la galay isagoo ama cahdiga cusboonaysiin ama arin kuba adkaynaya dee marka la eego waxaan uu kula mubaayacoonayo kala dunaana alfaadiiyo way kala duwayn iyo beycadii laakiin beycadii uu jariir la galay maxay ahayd calaa iqaami salaati salaada ogitaankeed tan buu cahdi kaga qaaday rasuulka ilaahina kula ballamay oo kula mubaayacooday wa itaa zakaat waa laba rukni oo dee aada iyo aada uguba mashhuursan shahaadateynka dabadeedna waa labadii soo raacayay waa labadii aynu soo maray shahaadadii oo keliya laguma kaaftoomayo oo ilaa dee markaa ay dadku gaalnimo ka toobad keenaan markay salaadiina ay ogaan sakadiina bixiyaan markaasaa dee badbaadadii ay helayaan oo fain taabuu aqaamuu salaata waatawu zakaata fakhalluu sabiilahum haddaba in labadan buu kula mubaayacooday rukni soomkii iyo xajkii iyo waqtigaa waajib bay ahaayeen sababto sanadii tobnaad ee hijrada ayaa jariirba islaamkiisa iyo imaatinkiisu ahaya laakiin waa dee miisada ay leeyihiin iyo bal matalan taas arrin kalea raacday wa nusx likulli muslim waa maxalu shaahidku halkan naseexaan u naseexeeyo ruux kastoo muslima macnaa aanan khiyaansan wax wanaagoon ogahay aanan kaba qarin weeye bal taasi aan ruux kastoo muslima aanu naseexeeyo bal taasba iyadana rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh aan kula mubaayacooday oo waxay dhahaanba dee waa kelimo jaamica si aan soo maray macnaheedna ay idhahaan xiyaasatu lxadi lilmansuuxi lahu waa ruuxan loo naseexaynayo wixii kolba xadigiisu ah wixii dani ay ugu jirto o dhan oo loo soo koobo waxba aan laga qarin xataa naseexadu maxay keentay waata suurooyinka qaarkood naseexadii ay xataa xantii banaynayso oo haddii ruux loo yimaado la yidhaahdo bal ninkaa iiga waran ruuxii maxaa laazim ku noqonaysa wixii ogaa inuu sheego xana kuma noqonaysa haddaanu tacyiir uga jeedina uu naseexo ugaba jeeda ruuxa wixii uu ka ogaa dee cidda lagala tashanaya ruux la doonaya inuu la mucaamaloodo la xidhiido wax kale ay dhex maraan marka wixii waa sheegaya haddaba naseexadu waa taase ruux kastoo muslima inaan u naseexeeyo taas baa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caley aan kulaba mubaayacooda xadiidka duruqdiisa waana mid inoo dambaysaba ayaa waxaa kuba timi oo isagu waxa weeye inay halkan la socotay asamcu wadaaca oo dee inuu maqlo ciddii madaxdiisa ahay bal rasuulka ilaahi horta salawaat ullahi wasalaamu caleyh wuxuu la yimi oo dhan baa soo gelaya iyo daaco ciddii kalena wixii dee bal matalan madaxdiisaana wixii aan macsi ahaynba waa ziyaado inoo dambayso mar dambe soo celin doono in rasuulka ilaahayna waa wuxuu laqinay fii ma stadacta waa riwaayo kaleo inoo dambaysa wixii aad kartido macnuun uu yahay baycadan baa ha ka qaada rasuulka ilaahe laakiin waxaan laazimaya waa wixii la karayay laa yukalifu llahu nafsan ilaa wascaha wixii ruuxa dee hafwo iyo khada ugaba dhacana eena u qasina wax dee baycadii uu jebiyey ma noqonayso ee waa wixii uu dee ruuxu karayo waana tuu u laqimi jiray rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh dadkaa lon baayacoonaya saxaabiga nata waa oofiyey aada iyo aad buu u ilaaliyey khudbo uu leeyaaba inoo soo socota haddii aan la idhaaho waxyaalaha ay dee bal matalan sooba naqliyeen waxaa ka mid a xataa waa naseexadiisu halka gaadhay hadduu wax iibsado oo kale uu cid wax kaba iibsado ama uu cid wax ka iibiyo wuxuu ku odhan jiray kii uu kaba iibiye waxaad ogaataa waxaan aan kaa qaadanay anagu waxaan dee xagga iyaga soo maray ayaan ka jecelay wixii aanu ku siinay baldooro oo de haddii aan meeshan waxyaale ay jiraan adigu isagu khiyaarka siinaya xataa waxay soo naqliyeen maalin ghulaamkiisu intuu faras soo iibiyu malaa mablaq kuma soo iibiyey inuu ruuxii uba tegay markuu saaxiibkiisi oo yidhi faraskaagani waa ka khayr badanyay intaa lagaa siiyey saddex boqol waa kordhiye waa kordhiye ilaa uu labalaabba u gaadhsiiyey waa isagoo ah naseexadaa uu waday iyo naseexadii rasuulka ilaahay kulaba matalan ballamaye bal waxa weeye maxalushaadku waa nusx likulli muslim xadiidkii inoogu dambeeyey kitaabu liimaan wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala xadaana abu nucmaan qaala xadaana abu cawaanata can ziyad bni cilaaqata qaala samictu jariir bna cabdillaahi yaquulu yowma maata lmugiiratu bnu shucba balin abu nucmaan laga yaabaana mar hore inaan soo maray laakiin waa soo celin doonaa isagoo magaciisa iyo bal dhammaynaya ama laqab uu leeyahay waan la sugaynaa taas abu cawaanaha nama tarjamaynayne wadax ibnu cabdillah liyashkuri baa la yidhah waa nin kitaabkeenna kusoo noqnoqon doonaa kolley ziyaad ibnu cilaaqahani waa nin taabiciyo taabiciintii dhexe ka mida hiqaa kutubta lixdaa ku wada sugan kolley cumrigiisu boqol uu dhaafay oo markaas sidaa daraaddeed buu dadkii dabaqadiisa in badan kaba geeri dambeeyey bal waxaan leenahay waa nin kutubta lixdaana riwaayo ku wada leh ziyaad ibnu cilaaqa cayntuna way kasrisan tahay waana nin hiqa ah weeye oo taabici dhexa oo taabiciintii dhexaa ninkaas baa wuxuu ihi samictu waxaan maqlay jariir bna cabdillaahi yaquulu xaal uu ku qowlayo yowma maalintii maata uu dhintay almuiirau bnu shucba muiiratu bnu shucba waa saxaabigii macanshuurka ahaa weeye kolley sanadii markii jirade kontonkii bay ahayd magaalada kuufana isaga amiir ka ahaa waqtigaas oo kolley dee waqtigii malaa ilaa muddo malaa tobaneeyo sanadooda waxaan filayaa un malaa caamul jamaaca dabadeedba in loo magacaabay oo iyada isaga amiirkaba ahaa sanadii kontonkii hijirada waa khilaafadii mucaawiye ayuu dhintay markaas baa deeta maalinta had iyo goordee waxaa iskaba badan sano kale waa amiirkii beledka waana kolley mandiqo iska qalaaqil iyo khilaaf badnayd xagga umarada markay noqoto markay dee umurahaasi dhacaanna ee sanoo kale iyo meesha ay banaanaato oo kalena waxay taasi keenaysaaba idiraab iyo khilaaf iyo fitan iyo waxyaale inay beermaan iyo dadee bal matalan waxyaalo damacwado iyo waxyaalahaasaba iskaba badan marka tan baa deeto uu kacay saxaabigan jariirkii qaama uu kacay faxamid allah waasna caleyh bal laftigeeg samictu jariira bna cabdillaahi wuxuu ka maqlay waa hadalkan inoo soo socdo maxay iyo me horta waa xamdigan iyo taas samictu waxaan maqlay jariila bna cabdillaahi xamid allahu ana caleyh saasaa hadalka tarkiibku noqonaya ee dee inahana soo dhasho isagoo ilaahay ku xamdiyey rabbina ammaanay ayaan maqlay oo yidhi hadalkan soo socdee laakiin qaama uu kacay kolley meel buu fuulay sa lafdiga inoo dambaysa mimber baabuu fuulay waa istaagay dadkii masjidkiina waabay ahayd waa kuufo meesha la jooga faxamid allahi ilaahay buu ku xamdiyey waathnaa calayhi dee uu khudbaynayaa waa khudbada wixii lagu bilaaban jiray wa qaala wuxuu yidhina calaykum korkiina waxa oo laasimtaan biitiqaa'i illaahi waxdah ilaahay ka cabsidii laa shariika lah isagoon dee aan wax shariiga bana ilaahayna keligii xaaluu yahay keligii oonu wax shariiga lahayna kaba cabsataan taas horta laasima taqwadii ilaahay buu adigu faray walwaqaari waa halkan deganaan iyo wasakinati xasilooni arrinkana dhacay waa taas ee bal deganaada oo wixii qalaaqal keenaya wixii fitno keenaya iyo waxyaalo ama khilaaf keenaya iska jira oo degan waqaarow kuwaa deganaan iyo xasilooni bal taasi laazima buu yihi xataa yaatiyakum amiirun ilaa uu amiir dayna iyaguma magacaabi karaanoo waa inuu amiirkii mu'miniintu soo magacaaba amiire bal inta uu idinka imanayo amiirkiini hadduu dhintay saa a ima kaba tihiine oo hore u ahaydeen tii laazima oo wax khilaafa iyo wax muran iyo fitan iskaba ilaaliya xataa yaatiyakum amiirun fainamaa yaatiikum waa idiin imanaya alaana imika macnaa alaana de wuxuu leeyahay kolley masaafadii way dheertaybe dee waana waqtigu dhintay warku markaa hore uma gaadhayo hadduu iyagu ciraaq joogaan isagiina shaam iyo dimashq buu joogaaye waa muddadii buu usoo dhaweynaya si arrintii ugu fudaydiyo waa idiin iman doonaa ma dheeraanayso dee mar alle markuu maqlaba wuu soo magacaabi doonaa amiirke laakiin deganaada taas buu yidhi dee waana sidii dhacdayoo mucaawiya markii warkii uu gaadhay inuu muqiira dhintay waxa weeye ninkii basrade waa basreba magaaladii labaad labada magaaloba isku waqtiyaa la aasaasay dagaalkii qaadisiya dabadeed basre ninkii waaliga kaba ahaa ayuu amray inuu meeshuu yimaado kaba noqdo amiir waa ninkii ziyaad ibnu abi laba odhanaya ama ziyaad ibnu ummi iyo ziyaad ibnu abi sufyaaniyo ninkaas ayuu amray oo markaa yimi bal markaa wuu idiin iman doonaa uma qaala wuxuu yidhi haddana istacfuu waxa u cafi dalabtan sintiyo taada waa tii dalabka faa'iidayeysa macnaa ilaahay waxaa u weydiisaan dhaafid iyo cafi liamiirikum amiirkiinii waa muqiiru sheegaya amiirkiinii bal waxa u dalabtaan oo ilaahay a u weydiisaan inuu wixii dee dembigii ahaa kaba dhaafo oo uu cafiyo taa u weydiiya kolley ruwaadda bukhaari barhkood baa halkan waxaa dhacay istakfiru dee macnuuna kolley iska midunbuu noqonaya oo arrintu ay tahay istakfiruu liamiirikum ilaahay dembi dhaaf u weydiiya amiirkiin tana cafi u dalba ilaahay weydiiya fa inahu kaana wuxuu ahaa yuxibu lcafwa nin cafiga jecel buu ahaa de inama ljazaa min jinsi lcamal bal waxa weeye ninkani cafiguu jecelaa waa muqiiruu sheegaya cafiga waa jeclaayay ilaahay cafi u weydiiya uma qaala wuxuu yihi ama bacd intaa dabadeed fa inii anigu ataytu nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baanu u imi waa markii beledkiisii kaba yimi dee waa kollay sanadaa tubnaad baan leenahay kollay dee yaman iyabaa xaggaa beledkoodu ahaa qultu waxaan ku idhino markaas ubaayicuka waxaan kugula mubaayacoonayaa kugula cahadsamayaa cala alislaami islaamnimo taas baan oo dee waa kan uu soo islaamay islaamnimadkiibuu kula beeco kula gelayaa markaa muxuu yihi fasharada calaya rasuulka ilaahay wuxuu shardiyey wanusx likulli muslim islaamnimadkun maaha waa taa aynu soo maray dee ina wuxuu dee iqaamu salaati iyo itaahu sakaate waa islaamnimada arkaanteedii kuwii ugu muuqasho badnaa waa islaamay marka acmaasha inuu laba yimaado samciyo daacana waa taan leenahay riwaayo ayaaba inoo dambaysay kuma sugantao waxyaalo xataa dee wixii kale la farayay ee soomkiiyo xajkiiyo kaba mid ahaayeen waxa weeye dee maalan inoo shamlinaysa iyo umuurihii kaleba ee maxaa rasuulka ilaahay u raaciyey baycadii ugu daray isagu islaamnigu kula caytamayay inuu ruux kastoo muslima u naseexeeyo ruux kastoo muslima inuu u naseexeeyo dabeetana naseexadiisii ahayd waa ka maalintaas kollay kacay wadankii ama dee mandiqada ay joogeen faraaqa weynu kusoo baxayee noqotay meel aan amiirba lahayn ruux kastoo daamica iyadoo kolley dhulkuna khilaaf iska badnaa oo dee waqtiya dagaale iyo waxyaalana ay kuba dhowaayeen bal ruux kastoo daamicina waa waqti hungurigelayo ama waxyaalo ama dee markuu wuxuu ka cabsadaana aanay jirina ciddii xataa aan suudamad aan dan kaba lahayn umuuro kale ay kuba fikiri karto uu kacay si uu dadkii u dejiyo marka rasuulka ilaahay baa muxuu yihi wanusx likulli muslim waana waa ka nase arrinkan uu laba yimna naseexaydoo fabaayactuu calaa hada arrinkaas ah ay kaba mid tahay annusxu calaa kulli mus likulli muslim ruux kastoo muslima inaan nasiixu noqdo ayaan kula mubaayacooday bal taasba weeye markaasaa wuxuu yihi oo dee naseexadna waa taan soo marnay kolley dee waxyaalihii xadiidku maan yar qaabanay luqana inay kelima caama tahi baan soo sheegnay oo kale nasiixada yidhaahaan waxaa halka lagaba soo qaatay barhkood nasiixadoo kale ay barhkood yidhaahaan waxa lagaba soo qaatay oo imika ay tahaybo imika arrintu ay tahay min annasxi oo ay leeyihiinba minsaxadu irbada minsaxa la yidhaahaa oo haddii bal maalan imika nasaxa thawbahu maradiisiibuu tolay bay noqonaysaayo dee ruuxii loo naseexaynayabaa wixii ka dildilaacaya umuurihii ka baahsanaabaa loo soo ururinaya oo kale tasfiyada iyadoo haddii la yidhaha nasaxa alcasala ama nasaxtu alcasala waan safeeyo wixii baan ka safeeyey dee isaga aan ka mid ahayn ee kuma jirayna taasna waa lafti ay idhaaheen ishtiqaaqeedoo waa ruuxo isagiina ibalbalma oo macnaha ballaadhan ay leedahay haddaba in taasaa rasuulka ilaah kulama bayacda markaasaa muxuu idhi warabbi hada lmasjid masjidkan baan ku dhaartay rabbigeeda masjid baa la joogay waxa ku leeyina waa makaankaa sharafta leh waa masjidkii kuufaan odhanayna waxaana xaafid ibnu xajar yidhaha waxaabay ixtimaalaysaa inuu kacbada ulama jeedo riwaayo dabaraani ayaa waxay yidhi intuu xaggaa uu bal maalan u ishaaray dhinacii kacbadu kaba xigtay ayuu warabbi lkacbati yidhi waana dee qasamuun inii la naasixun lakum anigu mid idiin naseexaynayaan ujeedadu hadalkan aan idhi dejintan nin ku doonaya qarad kalele maaha nin adiga amiirha lagaa dhigale maaha nin wax kale ku doonaya maihi idinkan idiin naseexaynaya ilaah baan ku dhaartay mid idinka idiin naseexaynayaanoo ujeedo kale iyo qarad kale umaan odhan uma stakfara ilah buu dembi dhaaf weydiiso wanazala dee baa meel buu fuulay halkiibuu kaba dhaadhacay taas wey bal in kitaabkii khaasatan kitaabuliimaanna dee xoogaa baan kusoo jirnaye waa inoo dhammaaday balaa badel waxyina haddii kitaab laga dhiga laba kitaabbaa waa inoo dhammaadeen sheekhuna raximah llahu tacaala qurooyinkiina sharaxaysa bal in khaasatan ragga dee xoogaana muddo wax soo akhristay dadaalkaasaan leebaa umuur aanu yar ishaaraya halkan wuxuu tirinaya xaafid ibnu xajar kitaabuliimaan iyo muqadimadiisii uu ka dhigay badulwaxyi axaadiidii marfuuca ahayd ee uu soo marnay ee kulansatay oo wuxuu kaba cabiray koob iyo siddeetan xadiid ayaa ay kulansatay waa siduu ka cabirayo waxaynoo qorannay makaalkan waa sideed iyo konton waa taas markaase laakiin wuxuu intaa kuba daray badulwaxyi oo toddoba ahaa buu yihi shan iyo toban bay ahaayeen iimaanna waa lix iyo lixdan isku geynay maka sideed iyo konton baa raqamka inooguma qoran markaasaa wuxuu leeyahay wixii mukarar ahaa waa saddex iyo soddon laakiin wuxuu ku darayaa meelihii wataabacahu fulaan yidhi iyo meelahaasoo dhan buu tirinaya axaadiid kaba dhigaya horta waa arintay soo baxayso adigu ugu dambeyn wuxuu wadaba wuxuu soo gaadhsiiyey marka axaadiidta aan marfuuca me marfuuca ah ee mawsuulkee takraar lahayn sideed iyo afartan bay noqonaysaa inta inoo taallana markaa way kaba yaraanaysaa ebaltanleeya waxaa weeyaan horta mar kastoo kitaab dhammaado habkan uu sameeya waa faa'iido weyn markaasoo kitaab weliba intaa ku mudaynaya axaadiidii imaka aan soo marnoo dhan ee takriir la-aanta ahayd ayuu leeyahay muslim uu ku waafaqay waxaan tiro ahayn tiradii uu tirinaya mid mid buu dhiganaya xadiidkaas iyo kaa iyo kaa iyo kaa muslim lama laha bukhaari unbaale inta kale laakiin muttafaqun caleyhi bay noqonaysaa waa ruuxii bal matalan markaatan uga jeedaa waxa weeyaan dee waxaan inoo qoranay sideed iyo kontona iyo xataa markuu takraarkii kaba saaray sideed iyo afartan buu yihi gees kale in markuu xataa haddaan takraarkii kuba darno waxyaalo tafaawut baa jira ee halkan uu leeyahay mukararka horka meelihii aan wataabacahu fulaan iyo umuuraha kuba soo marnay uu tirinaya axaadiidiibuu kaba dhigaya mucalaqaadkaayda mukararkeedoo iskuba tirinaya bal khaasatan majmuuco dee iyagu intay khaasatan bal waxaan isla rogrogo oo khulaasada inoo soo saaro oo bal meeshan halkan sideed iyo afartan buu yihi meeshana sideed iyo konton baa taale marka la eego waxyaalahan dee halkuu kaba jiro taas takraarkii haddaan idhahno maca takraar baa la tirinaya sideed iyo kontonkan isagii wuxuu leeyahayba dee sideetameeyay gaadhsiisantahay laakiin waa ta aan sheegayn wataabaca fulan iyo taabaca fulan waan u tiltilmaamayaaye bal haddana waxaa la dhici karta inay u yarbaahato nadar dheer maaha imaka uun ilaa nihaayat alusbuuc haddii cidi inoo soo talkhiisin karto bal waxaan waxyaalaha dambe tirada kitaabka inagaba caawin kartaa umuura haddaan dabdin karne weliba ka majmuuca ahaan bal taasaan arrin aan ishaaraya wey kitaab alcilm waa kitaabkii saddexaad cilmiga kitaabkiisii weeye waxaanuu cayni yidhaahaa raximah llahu tacaala imaka kitaab ulcilmi buu kutubtii badnayd ee kale kasoo horreysiiyey weliba axkaamtii oo dhan waa ka soo horreysiiyey waxa uu kitaabulcilmi usoo horreysiiyeyna ee kutubtaas inoo dambaysoo dhammi ee axkaamta kala duwan iyo abwaabta kala duwan ay kuba sugan tahay waxay ku xidhan tahayba dee waa cilmi cilmi waayo iyo isagiiba asaas u ah hadday weysada inoo soo horreyn doonta iyo hadday tahay iyo baldahaaradii wixii kuba xidhiidhnaa iyo waxa ka dambeeyaba cilmiba asaas u noqonayo asaaskaa uu yahay buu ka soo horreysiiyey kutubtii kaleo dhanmaba taas laakiin dee waa tan kitaabuliimaan kaba horreeyo isaga kitaabuliimaanku dee waaba halkii dee waxa weeye iyada taas camal kastaba wixii asaas uba noqonayey oo iimaanka wax loo horreysiye waaba wixii dee islaamnimana laguma soo gelayey diinta mabda-eedii ah shay kastoo khayrana bilowgiisii noqonayo bal taas bedelwaxyi isagu ku xidhnaayo waa taa iyada munaasabada horaan usoo sheegnay bal kitaabuulcilmi horta taasba weeye waana kitaab waxoogaa axaadiisu xoogaya kulabansaday ee baltan inuu arrinka uu leeyahay oo uu aasaas u yahay kutubta kale oo dhan buu sheekhu halkan raximah llahu tacaala uu keenay kitaabuliimaan wixii u horreeyena waa arrinta aan sheegayno bal kitaabuulcilmi marka cilmiga maxaa looga jeedaa maaha cilmi muxuu yahay xaqiiqa iyo dee asal ahaan kitaabkeenan xaqaa'iqul ashyaa iyo tacaariifaadka caynkaasa maqsuudku maaha ee waa wixii kuba tacalluqaya cilmi taas baa inoo iman doonaa ama cilmi muxuu yahay iyo taas cilmigu waxaa bay yidhahaan tacriif uma baahno waa wax iska cadoo ruux kastaba iskaba garanayo waxyaalaha caynkaasi tacriif uma baahne imika waa wixii kuba tacalluqsanaa ama fadaaishiisa ha noqoto ama umuuro kaleo kuba tacalluqsana taas buu kitaabkeedii bismi illahi araxmaan iraxiim waxaan filayaa intan bisinku horaan usoo yar uga soo yar hadallayo mar kastoo kitaab bilaabmaya horta bisinka sheekuu la yimaada taasi waa mid oo kitaabkeenay kuba sugantahy laakiin riwaayaadka qaarkood bisinkaa kitaabka ka horeeya in badanna sanoo kale ugaba dambeeya waxaa bal maalan ay lagu kala xambaarayana markaan kitaabuliimaan bilaabaynay ayaan intaa sooba sheegnay bismi illahi raxmaan raxiim baabu fadli lcilm cilmiga fadligiisa baabkiisii weeye bal cilmigii fadliga uu leeyahay taasoo dee shaygu marka tashwiiqiisii iyo tarqiibkii la istarqiibinaya iyo horta waxaaba asaas u ah in la ogaado qiimaha uu leeyahay iyo fadliga uu leeyahay waatuu inooguba soo horreysiiye baabu fadli ilcilm iyo qowli llahi tacaala ilaahay qowlkiisii uu yihi yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat wallahu bima tacmaluuna khabiir yarfac illaahu ilaahay waa kor yeelaya aladiina kuwii aamanuu rumeeye minkum idinka idinkaba mid ahaa ilaahay waa kor yeelayaayo dee daacadan iyo iimaankan iyo camalkan saalixay la imanaya buu ku kor yeelaya waladiina ay wayarfacu waa kor yeelayaa aladiina kuwii uutuu la siiyey alcilma cilmiga darajaatin darajaat hadday tahay janno iyo adduunyaba ilaahay subxaana watacaala kuwa cilmiga la siiyey oo macnaa dadkii culimada ahaayee iyagu cilmiga lahaa xataa ruuxii mu'minka ahaayee ilaahay kor yeelay iimaankan iyo camalka saalixa uu kuba kor yeelay ayaa iyagana ay kaba sii sarraynayaan oo kuwa iyagu cilmiga leh ee cilmiga la siiyey ilaahay subxaana watacaala darajaad buu kor yeelaya oo tafsiirkeeda yarfacu llahu lmumina alcaalima cala lmumin hayr lcaalim bal kolley saan ku laqbeeyeena horta yarfac illahu aladiina aamanuu minkum ilahay waa kor yeelaya iimaankan camalkan saalixee kolley ruuxii muminkaa rifcadii waa leeyahay waa la kor yeelaya bal taas waa mid wayarfac aladiina aamanuu markaas aladiina uutul cilma waanu kor yeelayaa kuwaa la siiyey cilmiga darajaatin darajaad buu kor yeelayaayo kuwii aan cilmiga la siin iimaanbahaba lahaadeen iimaanka lahaa ee camalka saalixa laha marka horeba iimaanka iyo camalkaa lagu kor yeelay ayuu kaba sii sarraysinaya kaba kor yeelaya markaa rifcatu darajaat maxay tilmaamaysaa fadli waana wixii uu baabku baabaysnaa oo rifcatu darajaat rifcadana dee rifcadii macnawiyad ahayd ee adduunyo way shamlinaysaa rifcada macnawiyadna waa shuhradan magaca fiican xusnu sumca iyo culuw lmansil oo fi dunyaaba ay kuba leeyihiin taas waa mid tii xisiyad ahayd ee aakhiro wax mushaahada ahayd oo darajaadkii sare aakhiro labadoodiiba way shamlinaysaaba bal waxa weeye taas oo rifcadii adduunyai aakhiraba way leedahay de waana cilmigii lagu camal falay waana lagu intifaacay bal kaas buu noqonayaabe ama ka kale dee xujuu noqonayaa waqowlihi caza wajal waxaa kale u baabaysan yahay iyadna fadligii buu inoo wadaayay ilaahay qowlkiisii uu yihi rabbi zidnii cilma ay waqul rabbi zidnii cilma waxaa tidhaahaa rabbigayow ii ziyaadi cilmi ii ziyaadi tanna waxay tilmaamaysaa fadligu cilmigu leeyahay oo waxa weeye ilaahay subxaana watacaala muu amrin nebigiisa salawaatullaahi wasalaamu caleyh inuu weydiisto wax inuu u biiriyo aan cilmiga ahayn waa fadli eeg haddii wax ka mudani jiro wax kaloo la simani jiro dee waa la amrila inuu kaa weydiisto ilaahay inuu u kordhiyo ee waxa weeyaan waxaan cilmiga ahayn inuu ilaahay weydiisto inuu u biiriyo u siyaadiyo ilaahay muu amrin bal matalan markaa taasna waa fadligii cilmiga ee baabku inooguma baabaysnaa kolley cilmiga halkan loo jeedaana waa cilmigii sharciga ahaaye ruuxa dee bal matalan macrifadiisu iyadii waxyaalahaasi ay isagii u faa'iideynaysay ama inuu garto wixii isaga lagu kalifay umuurtii diintiisa cibaadaadkiisii iyo mucaamalaadkiisii alcilmu billahi wa sifaatii baaba soo geli bal muhimka waxa weeyaana kolley cilmiga sharcigiina dee waa cilmigii tafsiirkii iyo xadiidkii iyo fiqigii kitaabkeenna intaba waa kulansaday waxyaalaha kale wasaaishoodiiyo umuurahaasay noqonayaanbe xadiid inoomuu soo aroorin sheekhu raximah llahu tacaala waanay iska iman doontaa meelo haba koobnaadeena intuu tarjamo dhigtay kolkol aathaar unu ku kaaftoomo kolkol aathaarna aanu soo aroorine bal matalan taas oo kale marka culimmada horta waxay yidhaahaan ma gees weeyaane dee fadligii cilmiga wax la daliishado waxa ugu weyn qur-aankii iyo kalaamkii ilaahay laba aayadoodna uu soo arooriyo fadligii cilmiga tilmaamayo iyadaa ugu filanba dalaalo ahaan iyo fadligaas uguba filanboo dee umuurtii laba daliishan lahaa dee kii ugu sarreeyay hadduu daliishado ilaahay kalaamkiisiia fadligii waa sheegay wax ka maqani ma jirto iyagaana bal matalan wax kastaba kaba horeeyo iyadu taasi waa jaanibba arrin kale dee sheegaana waxay jirta kolley halkan axaadiida saxiixa waa la helayaabe laakiin inay dhahaan markuu saasoo kale uba dhigto ee aanu wax kale soo aroorin waa isagoo tilmaamaya in xadiid dee shardigii xadiid saxiiba haba jiro laakiin xadiidka shardigiisii gaadhsiisnaa uu isagu shardiyey ee kitaabkan gaadhsiisnaa heerkii axaadiidii laguma soo saarayey inaanu baabkan kuba tirin ama mowduucan axaadiida saxiixo kala duwani way jirtaaye bal waxaan leenahay in fadliga cilmiga tarjamo dambe oo fadlucilmina uu dhigan doona un insha allahu axaadiid buu kusoo aroorin doona waa dhigan doonaaye dee aayaadkan buu kuba kaaftoome oo uguba sarreeya halkana xaafid ibnu xajar isagoo axaadiida fadliga cilmiga barhkoo tilmaamaya buu leeyahay muslim wuxuu ka saxiix yeelay xadiid ah man iltamasa ariiqan yaltamisu fiihi cilman masalakana waa lafdi kale un sahla allahu lahu ariiqan ila ljanna xadiidkaas waaye waa xadiid dee kolley fadliga cilmiga uu kuba sugan yahay muslim saxiixiisa ku sugane bal waxaa jirta xaafid baa halkan wuxuu yihi bukhaari xadiidka wuxuu soo saari waaye acmashoo ruwaadiisa ka mid ahay ayaa iskhilaaf isaga korkiisa dhacay xagga marka la eego sanadkiisa markaasaa wuxuu halkan yidhaahaa waxaana raajixa acmash xataa riwaayada muslim dee iyadoo cid u dhaxaysa isagii abu saalix kuma sugna xadiidkan duruqda uu muslim kuma leeyahay ee wuxuu leeyahy waxaa raajixa acmash iyo abu saalix inay cidi u dhaxayso meeshaa kaba maqano waatuu soo saari waayo waa hadal xaafid yidhi ee laakiin iyadoonay dheerayn malaa safxaad labaataniya inagama xigto ayuu xadiidka mar uu soo qaatay isagoo in kaloo uu soo dhigtay xadiidku kaba mid ahaa uu sheegi doono ayuu halkaa dambe kuba yidhaahaa riwaaye muslim buu tilmaamayo marka la eega dariiqa abu usama can ilacmasho ay ku sugantay xadaana abu saalix oo uu leeyahy tuhmadiisii halkaa tadliisku way kaba baxdeen bal waxaan leenahay hadalka meeshan idinkuba qoran ee idiin taalle in abu saalix iyo isaga waa sida ay udhexaysa ay raajix tahay kolley isaguba hadal ka duwan buu odhan doonaaye duruqda cancana haba lahaatee laakiin dariiqa abu usama waxaa ku sugan isagoo leh xadaana abu saalix oo cidi uma dhaxaysaan leenahay sheekhuba mar dambe ama safxada haddii ay ila nuskhatiin boqol iyo lixdanaad ee kitaabkan kaba mida ayuu kuba odhan doonaa bal waa tambiihun baan leeyahay si aan loogu qaadan imika halkan xadiidkani inuu cilo leeyahay hadalkiisana aan loogaba fahmin baabu man su-ila cilman wahuwa mushtaqilun fii xadiidihi faatama alxadiida uma ajaaba saa-ila baabu bayaani man shaksi balbaabkii caddayntii weeye su-ila la weydiiyey cilman cilmi la weydiiyey walxaal huwa isagu mushtaqilun uu ku shuqlooyay fii xadiidi xadiid buu waday darsigan oo kale kasoo qaad ama cid uu dee u fatwoonayo ama xadiid uu wado ayaa su-aal la weydiiyey marka fa atama taam yeelay alxadiida xadiidkiisii ruuxii aanu jawaabin xadiidkiisii iskaba taam yeelay uma bacdigeed ajaaba markuu xadiidkiisii iska watuu dhammaystay dabadeed ajaaba saa-ila ruuxii saa-ilka u jawaabay xadiid bay nooguma iman waxyaalaha adabta marka la eego xagga dalabka cilmiga iyo kaba qaadanaynana markaasaan sheegi doonaa wuxuu hi markaa musanifku xadaanaa moxamed ibnu sinaanin qaala xadaanaa fuleyxun xaa waxadaanii ibraahim bnu lmundiri qaala xadaanaa moxamed ibnu fuleyxin qaala xadaanii abi qaala xadaanii hilaal bnu caliyin can cadaa bni yasaarin can abi hurayrata qaala anahu qaal bal kolley waqtigii haatan waa dhowyey casharkaan joojinaynay inta yaree axaadiidee bal inoo hadhay baabkan waa yar dhammayn doonaa iyo baab kale haddaan xadiidkaa kuba dari karno saa daraaddeed wax taraajiman kuma sii joogsanayna ma jirta laakiin arrin baa jirta un muhiima maxamed ibnu sinaan imika sheekhan ah oo bukhaari sheekhadiisa kaba mid ah nin aada u idqaan badanna ah oo abu daauud iyo tirmidi iyo ibnu maajana ay laba wadaagsadeen maanta fuleix nin la yidhaah buu ka warinaya xana waa la yimid sanad labaad buu ku laabmay sheekhu wuxuu ihi ibraahim bnu mundir haddana xadaanaa maxamed ibnu fuleix qaala xadaanii abi abidaasna waa fuleixii marka hore ninka keliya u dhexeeyey maxamed ibnu sinaan ayaa maanta laba kale ay udhexeeyeenoo bal waxaan leenahay xadiidka waa inoo soo wadaa matige labadan sanadna ama labada dariiqna xadiidka keliyu ku wada wariyey duruq kalena waabay u dambaysaa marka luu soo celin doonaaye laakiin way kala naasilsayin naasilku waxay ka dhigan tahay ama caali dee way kala tiro yaryihiin ka hore markaa maxay noqon maxamed ibnu sinaan qaala xadaanaa fuleyxun qaala xadaanii hilaal ibnu caliyin taas oo markaa fuleyx iyo bukhaari maxamed ibnu sinaan baa udhexeeya ka labaad maxaa jirta ibraahim ibnu mundir baa soo galay maxamed ibnu fuleix oo ninkii hore dhalay baa meesha yimi markaasuu hi xadaanii abi oo fuleixii ah bal intaas weeyaanoo bal markaa taas iyada waa mid arinkaga macnaa waxa weeyaan waa kala naasilsan ka dambaa ka yar naasilsan waana xoogeynkaa hore uu kuwa xoogeynaye arinta labaad ee meesha jirtaana waxa weya fuleix iyo maxamed ibnu fuleix kitaabka way inooguba sugan yihiin labadoodan marka la eego fuleix marka ay noqoto waxay idhahaanba magaciisu cabdulmelik baa la yidhaahyo waa laqab uu leeyahay oo uu kuba shuhroobay oo dee u baxay uu markaa caan uu kuba noqday ee magaciisiiba layskaba iloobay bal fuleix markaa waxaan leenahay waa nin atbaacu taabiciintii kaba mida dadkoodii ugu waaweynaa waana nin culimo kala duwan ay daciifiyaan waa mid taas in kolley xifdigiisu ma fiicna rag kala duwan baa daciifiya hadday cidi xoogeeyeenna waa cid kooban bukhaarina axaadiid kala duwan buu ka wariyaa isagiiyo inankiisu inankiisuna kolley waa ku dhow yahay taas maaha marka labadooda markaa markay noqoto fuleyx kutubta lixdaa riwaayo uu ku leeyahay muslim bukhaari waa badsaday si axaadiidiisa uu xushaa oo axaadii uu la gooni noqdo taasa oo axaadiidta axkaamta kama wariyo fuleyx ibnu sulaymaan laakiin waxay noqotaa waxyaalahan markay noqoto aadaabsan imakaan hayna iyo raqaa'iq iyo kuwa axaadiid kala duwan buu kaba wariyaa muslim xadiid keliyu kitaabkiisa ku leeyo waa xadiidkii ifkiga qisadii ifkiga xadiidkaasu ruwaadiisa ka mid yahy waa xadiidka keliya kitaabka muslim uu dhacay rijaashiisa laguma daray laakiin meel kalema dhicina bal waxaan leenahay laakiin bukhaari imanka isagu waxyaalo kala duwan buu ka wariyaay laakiin waa axaadiid uu xushay oo uu dabdiyo markaa waa xoogeyn uu isagii xoogeynayo isaga iyo inankiisaba markaa bal wixii dariiqooda ay kuba wariyaan maxamed ibnu fuleix muslim isagu shaqo kuma laha bukhaari iyo sunanta nasaa-i iyo ibnu maaja unbuu kuba sugaya laakiin fuleixba uu riwaayo ku leeyahay weliba waa xadiidka ifkagawn bal waxaan leenahay kalaam baa jira kalaamkuna imanka axaadiidta mawacid mawacida iyo aadaabtiiyo raqaaqdan axkaam ahayn ee kolkol toos buu ugaba wariyaa kuwa kale waa wixii ay cid kale la warisay unbuu kaba wariyaay laakiin waa axaadiidu xushayoo marka la eega asaaniidda caynkaasi ma noqonayso asaaniiddii sare ee taasoo maaha rijaasha kitaabkani inay isla wada heer yihiin maa rag kalena waan arki doonaa bal waa intan imaka halkan odhanayo ragga kale o dhan waan iska dhaafaya wuxuu hi can abi hurayrata qaala baynama nabiyu sala allahu calayh wasalam iyadoo waqti rasuulka ilaahi fii majlisin meel uu joogo majlisi buu fadhiyay yuxadiu u waramayo ama xaal u warramaya alqowma qowmka oo dadkii dee la joogay waa dad rag la joogay uu markaa rasuulka ilaahi xadiid u wado ayaa jaa-ahu waxa uu yimi acaraabiyu nin reer miyiga ayaa yimi fa qaala ninkii reer miyigaha baa yidhi mata saacatu qiyaamadu goormay dhacaysaa goormay saacaddu tahay taas buu yihi waa nin reer miyiga oo dee jufaadii caraabti un kaba mid ah famadaa waa socday oo rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam yuxadi xaaluu waramayo xadiidkiisi macnaa istamara fii xadiidii way xadiidkiisii buu iska watay ninkii umuu jawaabin fa qaala bacdu lqowmi dadka fadhiyey barhkood baa waxay yidhaaheen samica uu maqlay rasuulka ilaahi maa qaala wixii ninkani yidhi fakariha maa qaala dee waa su-aal laisweydiiye ma waa su-aal ilaahu baaba og taas waxaan uu weydiiyey ayuu nacoo saasuu ugu jawaabi waayey barhkood baa taa yidhi wa qaala bacdu barhkood waxay dhah bal lam yasmac waa u jawaabi lahaa rasuulka ilaahay waanu maqlin macnaa way ku taradudeenoo say ugu taradudeen waxa weeyaan markay arkeen rasuulka ilaah xadiidkiisii iska wataa aan xaggiisii dayinba ayay dee barhkood isiraha malaa muu maqlahayn banaa idhamee su-aashiisa ayuu nacayay arrin kale way jirtaa labada arrimoodba waa wax looga tegi karo ama looga aamusi karee laakiin say noo muuqan doontaa mee waxaa jirta inuu wuxuu diidaya xadiidkiisa inuu kala gooyo xadiidkiisan inuu kala gooyo ayuu diidayo waa iska watay waaba tan xataa idaa qadaa markuu dhammaystay xadiidahu xadiidkiisii markuu dhammaystay ayuu qaala yidhi rasuulkii ilaahay ayna uraahu asaa'ilu uraahu waa shaki waana shaki fuleex ama maxamed ibnu fuleex xaggiisa kaba dhacay sababta waxa weeye qolooyin kaleo xadiidka wariyey iyaga shakigu agtooda kumuu sugnayn oo waxa weeyaan fuleex kaba wariye bal shakigu waa maxamed ibnu fuleex macnuhu markaa muxuu noqonaya hadalku siduu sukeen qabanaya ayna saa'ilu mee kii i weydiinaya cani saacatee laftiga uraahae soo galay waa shakiano ayna mee uraahu waxaan u malaynayaa asaa'ilu laftiga saa'il buu kaba shakeeyey inay la socotee laakiin way la socotaa ayna saa'ilu mee kii i weydiinayey cani saacati qiyaamada qaala wuxuu ihi ninkii haa ana yaa rasuul waa aniga rasuulkii ilaahay way kan qaala wuxuu ihi markaa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh fa idaa dayicat ilamaanatu amaanada marka la dayaco fantadir isaacata ammaanada marka la dayaco ee cid ammaano oofinaysaa ay yaraato markaa saacaddii sug muu fahmin arrinkii qaala wuxuu uhi kayfa idaacatuha oo ammaanada idaacadeedu iyo dayicitaankeedu siduu yahay qaala wuxuu uhi markaa rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh idaa wusida haddii loo tiiriyo almru arrinkii amurtii dee waxay noqonaysaa imaka dee madaxtinimadii sarey noqon qadihii bay noqon fatwadii bay noqon imaamnimadii bay noqon umuurihii diinta kuba tacalluqsanayd iyo umuurihii kaleba marka loo tiiriyo ilaa hayri ahli cid aan ehelkiisii ahayn waa cid dadkii u qalmayee dee kufka uba ahaayee bal matalan ehelka uu ahaa cid aan ahayn marka loo tiiriyo fantadir saaca markaa dee jahli baa imika waa halka munaasabadu taasi waxay keenaysaa jahli iyo ama caam noqday eh saacaddii iyo qiyaamadii sug markaas qiyaamadii way dhowdahaye saacaddii sug taasba kuma yidhi bal xadiidku in horta mid weeyaan oo in xagga marka la eego kitaabuulcilmi wuxuu uguba soo arooriyey ama tan ay tahay dee cilmi ahaan xadiidkaa rasuulkii ilaahay wade waaba cilmi iyo taas adabta inooguba suga inaan sheegi doonaa iyadnoo dee cilmiga calaaqay laba leedahay gees kalena dee wixii ciddii taqaanee aqoonta uu lahaydee ehelka uu ahayd cid aan ahayn marka loo tiiriyo taasi maxay keenaysaa rafca alcilmi iyo jahli qaalib noqday waa jaanibkaas buu noqonaya horta taasoo waa si uguba soo arooriye arrinta kale jirta xadiidku inooba faa'iideynaya waxa weeye dee bal baraarujin laysku baraarujinayo ruuxii caalimkaana adabtii iyo ruuxii mutacalimka caalimka adabtiisii maxaa kaba mid ah iminka rasuulka ilaahay ninkii waqti aan munaasibayn isagoo weydiiyey bal su-aashuna aanay habboonayn oo waa taa aynu xalay soo sheegnay jibriil marka uu lahaa saacaddu goormay imanaysaa waxa loogaba jeeday dadkii inay intay taa ogaadaan dadka ay ka joogsadaan su-aasha caynkaasa rasuulka ilaahay muu canaanan muu dagaalin ma sajrin walow dee hadalkiisii markii hore uu kaba jeestay oo kale taas oo uu kaba jeestay markaa bal waxa weeye ruuxii saa'ilkaha xataa hadduu si aan toosnayn su-aashuu laba yimaado iyo taas inaan dee waxa weeyaan bal lagu baraarujiyo dee tambihiya sida wax loogu sheegaya mooye inaan dee la sajrin ama laba canaanan waa adab deebalka meeshii kuba taalla in ruuxiina bal su-aashiisa xataa iyadoonay mutacayin ahayn waa kan rasuulka ilaahi kamuu aamusin bal jawaabtiisiina bal taasiyo si looguma jawaabi laha loo ihtimaamo xaggii mutacalimkiina bal waxaabay dee adabtu tahay ruuxu haddii uu ku shuqloo yahay ama tacliimoo kale uu ku shuqloo yahay darsi sidan socdo xadiidkiisii uu kuba jiro inaa waqtigaasi kuma haboono su-aashiiye ina waqtiga caynkaasa aan ruuxii la weydiin bal taas su-aasha caynkaasa aan la weydiin waxaan halkan culimmadu kaba qaataan rasuulka ilaahay dadka la joogay buu casharkii u waday horreysiiyey isaga jawaabtiisii waa dambaysiiye inagu kolley khaasatan inaga waa markay noqoto dhaqankeen taas maa dadku dad isku darsi unbaa yimaadaba dee waa laga yaabaa dad kaleba imaka caadadooda inay tahay aadna dadkeennii hore way uba badeyd iyo culimmadii oo kaleo dad kala wada duruusa inay yimaadaan oo kani darsibuu wataa kana darsibuu wataa haddii ladoon kitaabbaa dhowr meelood kaba socdo oo kale sheekhina dee waa raggaa xufaadda ahaayo taasoo waa uma sii baahna waxweyniyo hawsha inaga icdaadkay nagaba qabsanaysa iyagoo laabahoodii uguba jira marka taasoo kale waxaa la mid a ruuxii muftiga ahaa ee dad kala duwan ay yimaadeen oo kale qaadigii waa tan in dee si loo kala horreeyey arrintii loo wado oo rasuulka ilaahay qoladii horreysay buu casharkii u waday isagii waa dambaysiye marka ciddii kolba soo horreysay baa xaqii leh taqdiimkii leh hadday fatwada tahay hadday maxkamadii tahay hadday dersigii tahay dadkii dhowr dersi dee iska dabagelayo kale bal matalan taasoo kale inay noqoto bal waxa weeye umuuro saasoo iyaga xaggii adabtii xadiidkii lagaba qaatay ta arrinkana amalkii markii ehelkiisii loo tiiriyana dee kolley abwaab dhan buu gelaya ama waxyaalo dhane waxalla wixii dee cid aan u qalmin u maalan taas loo markaa loo tiiriyo hadday fatwo tahay hadday qado tahay hadday tadriis tahay iyo hadday umuurihii kalaba tahay iyo xilkii iyo mas-uuliyaddii waa ammaanadii oo la dayacay ciddii taa samaysayna ammaanadii saarnayd kamay soo bixinoo may oofin ee jaanibkaasna kolley jahli caam noqda iyo cilmigii oo la kor yeeliya waxyaalahaas baaba kaba dhalanaya xadiidka mar dambena meel dambe waa ku soo celin doonaa man rafaca sawtahu bilcilmi wallahu subxaana wa tacala aclam